bismillahi raxmaan raxiim weli colaad iyo idaacadda caalamiga ah ee dhammaan waa idin wada salaamaya shaqaalaheyda walaal horta meesha waxbaa ka dhacay nimanka kanna waa garanaysaayo wax alla wixii maaragtay iyaga soo gaaro dee waa dad aaday u xafida ogyihiin oo way iska xiraan shacabka meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta qolada ay iyagu dhahaan xisbada oo dabcan boliiska ay ula jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaabula la dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way iska qariyeenoo shacabku aaday maaragtay isaga fogeeyeen marka arrintaas weli war helkeedu waa dhiman yahay oo iyaga in war laga helo mooyaane shacabka lagama heli karo waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada al-shabaab ee booliska al-shabaab ee magaalada ceelbuur joogay ninkaa madaxdu ahaa raggaa weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaabaa ma ciidamo gaar ahoo dowladda federaalk soomaaliya ka socdaa ma macawisleyba maxaa xogood ka hesheen rag oo macawisleya ahna raggii deegaanka oo ay iyagu marka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falkaas fuliyey hadda waxaa lai sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gebagabeeyeen oo niman dhalinyara oo aan wax shaqaaba ku lahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteena la sheegaayey raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meeshii loogu talagalay jiraan xilligaas waa gartay guddoomiye muddo badan bay al-shabaab magaalada ceelbuur haystaan horena iskudayo badan baad u samayseen oo sidii magaalada loo tegi loo tegi lahaa ama looga saari lahaa al-shabaab marana ciidamada inta tageen bay ka soo baxeen caqabadda haysata magaalada ceelbuur iyo dhulkaa ku yaala caqabadda ugu weynee haysata ee aan loo tegi karin maxay tahay ma nimankaa ku xoogan ma dowladdaad rabin inay tagto ma dadkii meesha ka soo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn bal haddaad faahfaahin ka bixiso horta o meeshu waxaa weeye saldhigga ugu weyn oo maaragtay ay ku leeyihiin gobollada dhexe marka laga reebo dhinacaan hiiraan maarata galbeedkiisa marka laga reebo saldhigga ugu weyn oo gobollada dhexe ay ka maamulaan ilaa xaradheere ilaa maaragtay deegaanadaas hadda qaar laga xoreeyey qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa ceeldheer iyo eriyada laga maamuli jiray xaruntaasaa ku taalla dhulkina waa soo koobmay oo maaragtay dhulkii ay ku marka hore kukala tiransadeen waa soo koobmay taasina waxay keenaysaa cududooda isku soo koobantay oo hal meel isugu timid sidaas awgeed ma gelin anigu waxaan ahay gelitaanka ugu dambeeyey ayaa kamid ahay oo laba kun saddex iyo labaatan agosto ma dhicinaan ku iri weli xoogooda xoog u dhikanma oo la geliyey ma jiro xilligaasna maaragtay rajadii ugu wanaagsaneeday ahayd oo tallaabadii ugu wanaagsaneeday ahayd waayo dhanka cowsweynada waa la joogay wadxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay buruujiyeed annagaa gacanta ku haynay ceel hele annagaa gacanta ku haynay sidaas awgeed problemka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gareeyey markii cowsweyne la qabtay taasi waxay dhashay in ceeldheer iyo cowsweyne iyo cowsweynena laga jabsaday ciidankii oo laga adkaaday ceeldheer iyo miyo iyo meesha la yidhaahdo misegawaa iyo galcadna laga baxo budbud laga baxo oo annaga aan joognay annagana ciidanka iyagaa u joogay marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxda dhanaan tiri badbaadada ciidanka awgeed dib ha loo soo saaro abaabul kala la sameynayo dib baa loogu laabanayaa waana qaadanay amarkii sidaasaan uga soo baxnay marka nimanku meesha way ku tabaroo yihiin oo waxa weye meesha ugu dambeysay ku mintirayaan tabar weyn ma jirto laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maarata gobollada dhexe ay uga suuli lahaayeen marka awoodda waxay haayaan iyo dhimasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xaggi baddana waa ka xiran tahay wa waa gartay marka mukulaashuba haddii ay ay aqal gasho had maarata uga daba gasho adigay ku xoganaysaa intaasay meesha ku joogaan hadda waa gartay marka beri waxaa jirtay magaalada ceelbuur ay ciidamada etoobiya mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd marka hadda magaalada yaa ku nool ma shacab baa degan mise shabaabka keligoodaa degan waa magaalo noocee ah may magaalada hadda shacabku waa degan yahay markii hadda aan agosto markii aan galana shacabaan ugu tagnay ciidamada etoobiya rub ahaantii anigu waa iyagaas laftikooda waa la socday oo raggii howlgalka kula jiraan ahay anigaa raalli ka ah inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada etoobiya iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala saarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaragtay ay gacmaha inay ku dhiig ku yeeshaan rabaan sidaas awgeed anigana doonimay in dadka shacabka hal dhibaato la gaadhsiiyo mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto maxaa xigo oo qorshaha idinkugu jira galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jabeec dhowaa iyo madaxweynaha berise xasan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor dhammaan waxaan ugu baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedelan in dadka dhibaatada haysa laga dul qaado shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay noo bilowday oo maalmahanba ku socday oo maaragtay howlahaas inay maaragtay dardar geliyaan si hal mar yiridu hal marhu waxba kaama dhinta laakiin midda joogtada oo qoysataa aa dhib badan marka dhibaatada kaloo joogtada ah badan shacabkana intaasaan leeyahay qolcolaha la sii wado dadka shacabka ahoo hadda naga dhalinyarada shacabka xoololeyda ahoo iska qabsadeen oo la sheegayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa waa ka gaari doonaa dul baa lagu heesaa raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin meel ciidamada yada joogaan xaalkooduna oo kay waaye shaqa kalena way qaban doonaan insha allah